بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم waxaynu markaa ku jirnay darsigii aliqtisaad fi daaca marka intaynan gudagelin darsiga ka horreeyey waxa weeyaan baab lmujaahada baab lmujaahada xadiiska markaa waxa weeyaan alkhamis alcashar anas ibn malik laga warinaayo waxaa ku jirta alfaaddiisa inuu markaa sacad yidhi maxaanay anas ibnu nadar inuu yidhi ya sacad ibnu mucaad aljannata warabba alkacba inii ajidu riixaha min duuni uxidin marka aljanna waxay leeyihi waa mansuub bificli maxduuf ficil maxduufa baa lagu nasbinayaa a yuriidu aljanna weeyaan jannada ayaan doonaya ah waxaa kaloo bannaan ba in la rafciyo oo la yidhaahdo hiya madluubi aljannatu hiya madluubi jannadu waa aan dalbaayo ee maqsuudkayga ah iyada weeyi anaska xadiiska wariyeyna waa anas ibn malik sidaana waxaa caddaynaya riwaayaadka marka kale ee bukhaariga fi saxiix bukhaari fi kitaab tafsiir ayuu inu anas ibn malik yahay awlasaa waa u sheegnay ayuu waxaan ku caddaynayaa oo can anas ibni malikin markaa ka warinaya xadiiskan ugu dambeeyey waxaa markaa ku sugnayd inuu nebigu sala allahu alay alih wasalam inoo dhigay markaa qaacido ama dariiq aynu cibaadada markaa ula nimaadno oo in sadaad iyo taqaarub iyo bushaaro lala yimaado fasadiduu waqaaribuu waabshiruu wastaciinuu bilqudwati walrawxati wa shay min adulja in maxaa la toosnaado oo waxa weeyaan shaygii la kaamil geeli maayo kolleyba lama iska dhihanayo la dhadhaweeyo oo la bushaaraysto oo camalka saalixa ee aad qabanayso lagu bushaaraysto ilaahay ka ajar siinaayo shaygana markaas waxa weeyaan qofkii bushaaro iyo diilo markaa raaciyo waxay taas kasii qayb qaadataa waxa weeyaan dadaalkiisa bay kasii qayb qaadataa sidoo kale in la kaalmaysto jarmaadada iyo waxa weeyaan caraabaha iyo waxa weeyaan guuraynta wax ka mid a iyo guuraynta wax ka mida waxaa uu tilmaamaya xafid ibn xajar raximah اllah saasoo uga soo waramo ayu wxu liana alcaabida kasaa'irin ilaa maxali iqaamatihi fawa ljanna qofka caabidkaahi wuxuu ka dhigaya qof markaa safara oo soconaya oo u socda ilaa maxali iqaamatihi marka caabidka maxalu iqaamatihi waa aljanna inuu helo qofka markaa musaafirkaana isagana waxay qaskiisu waa maxay waa inuu safarkiisa dhameeyo meeshuu ku socday inuu markaa istaago oo goobtiisii xaadiro tago oo ku nagaado oo ku nasto ya isagana tahay maxay maqsuudkiisu marka waxaa ka dhexaysa marka tashaabuh baa ka dhexeeya oo waxa weeyaan midna waa arixla ila albilaadi aladi araada midna waa arixla ila aljannati wa daar alaakhira marka safar ayaa labaduba waxa weeyaan ay yihiin midna waa safar markaa ilaa daar alakhira jannadu safar u yahay midna waa safar uu safar u yahay maxay waxa weeya dee dantiisii kii adduunyada dantiisii meesha ku socday uu safar u yahay marka sida qofka musaafirkaahi uu waxa weeyaan gelin hore u socdo maalintii dabeetana duurka u yaro nasto dabeetana gelin dambe u caraabo dabeetana habeenkii fiidhoraadka iyo waxa weeyaan maaragtay gelinka dambeba midba wax ka mida u socdo in waxa weeyaan cibaadadana noocaas kale loola yimaado oo aanu qofku waxa weeyaan cibaada isku daalinin dabeetana aana markaa waxa weeye safarkiisii ka goyn oo aanu hadhowto sii wadi kari waayen waayahay وعn aنس رضي الله عnه qاla dkla النaبiyu slى الlه عlيه وaلiه وsلم المasجida faإida xabl mamdud bayna saariyatayn anas waxaa laga warinaya anas بn malik weeye ilahay raalliha ka noqdo qaala wuxuu uhi dakhala nebiyu nebigu wuxuu galay sala allahu alayhi wasalam almasjid masaajidka ayuu soo galay faidaa xablun mamduudun bayna saariyatayni islaya waktigaaba wuxuu la kulmay xadhig waxaa weeye laba tiir oo masaajidku leeyahay oo weliba dhinac xiga ku xidhan waayahay oo waxa weeyaan maaragtay dacl masaajid ka mid ah xadhig laba tiiroo markaa kala durugsan ama in isu jiraan laga laalaadiyey ayuu waxa weeyaan la kulmay fa qaala wuxu uhi ma hada alxablu xadhiggan muxuu yahay xadhiggan meesha ka laalaadaa muxuu yahay qaala waxay idhi hada xablun lizaynab xadhiggan wuxuu sanay zaynab buu usugnaaday waa zaynab bintu jaxsh agtarka shuraaxdu waxay leeyihiin waa zaynab bintu jaxsh- bintu jaxsh weeyaan zawjadii rasuulka sala allahu alayh wali wasalam faidaa fatarati markay daasho tacallaqati bihi way markaa iska laalaadhisaa way qabsataa oo waxba intay cibaadaysato cibaadaysato markay daasho bay xadhiggaa markaa cuskataa oo iska laalaadhisaa qaala nabiyu nabigu wuxu uhi sala allahu alay wasalam xulluuhu fura liyusalli axadukum midkiin ha tukado nashaadahu ay waqta nashaadihi waqtiga uu firfircoon yahay ha tukado faidaa fatara falyarqud markuu daalana ha seexdo muttafaqun calayhi buhaariya muslim ee xadiiskana isku waafaqay marka wuxuu inoo tilmaamayaa cibaadada inaynu la nimaadno waxa weeye waktigaynu firfircoonnahay cibaadada la sheegayana waa cibaadada sunantahayd weeyaan ama waxa faraaidii faraaidda waktigeedu waa yar yahay marka iyada wakti muxadada bay leedahay waktigeeda muxadadkaa baa lala imanaya laakiin sunayaashii inaanu qofku isku daalinin ee waktiga waxa weeyaan ay u fududahayna uu markaa sunaa la yimaado hadday soontahay hadday salaadtahay hadday acmaashka la midkaa tahayba waktiga uu daalana uu waxa weye iska nasto waktiga uu daalana iska nasto waayahay markaa nebigu sala la ala sl masajid marku soo galay wuxuu la kulmay isleeyahy markiiba markaa faidaa fa'da iyo idaaxi mid kastoo ka mid waa fujaiya weeyaan hadday labadu kulmaan mid baa saa'ida noqota mid baa saa'ida noqota hadday kulmaan idaa iyo fa'du waa mid kastoo fujaaye ay tahay midkood baa la odhanaya waa iska saa'ida weeyaan deetana xarigkaas la kulmay bayna saariyatayn labada saariya laba saariya oo macruf oo la isla garanaayo oo masaajidka ka mid ah oo dhinac markaa masaajid ka mid ah fi janibi fi janib lmasjid masaajidka dhinaciisa bay markaa ahaadeen waayahay dabeetana markay xaggan daasho bay waxa weye xariggaa cuskan jirta markaas muxuu xariggan yahay waxa la rasuulka ilaah waa zaynab bay markaa usugna zaynab bin jaxsh zawjadii rasuulka markaasuu fura fura qofkiin markuu waxa weye firfircoon yahayna ha tukado marka uu daalana ha iska seexdo iska seexdo waayahay وعn anas radي الlahu عanهu qala wuxuu dakla الnabiyu nebigu waa soo galay salى الlahu alay slam masjida buu soo galay faidaa xablun waaba xadhig isleya warkiaaba xadhigaasoo mamduudun fidsan bayna saariyatayn laba markaa tiir oo masaajidku uu leeyahay isugu xidhan faqala wuxu ma hada xablu xadhiggan muxuu yahay qaala hada xablu lizaynab waa xadhig ay zaynab leedahay waxaa ku sugan bay yidhaahdeen inuu markaa amiirku waxa weeya racyadiisa inuu waxa weeyaan tatabuco oo xabaashooda ka warhayo oo waxa weeyaan had iyo jeeraale wixii soo cusboonaadee soo kordha inuu waxa weeyaan ka war helo ayaa laga qaadan karaa markaa xargan sayna buu usugnaaday fa idaa fatarati markay daasho tacallaqati bihi waa cuskataa waa iska laalaadisaa wa qaala nabiyu wuxu uhi sala allahu alayh wasalam xuluuhu fura liyusalli axadukum midkiin ha tukado nashaadahu waktiga uu firfircoon yahay فإdا ftر markuu daalana فlyرقd ha seexdo متفق عaليه وعن عائشhaةa رaضي الله عنها عائشha waxaa laga rh raaliha ka noqda أنa رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم qال n إda نacس أحadكم midkiin markuu luloodo وهuو يصلي isagoo tukanaya فalyرقd ha seexdo حatىa يdهبa عanه النوم ilamaa iyo hurdadu ay ka tegayso hurdadu ila ay ka tegayso فإنa أحadكم midkiin idaa sallaa markuu tukada huwa naacisun isagoo markaa waxa weeyaan loloonaya laa yadri ma garanaayo lacalahu waxaa laga yaaba yadhabu inuu gudagalo ama yadhabu inuu tago yastakfiru inuu ilahay dembi dhaaf weysto dembi dhaaf weydiisto oo fa yasubu nafsahu naftiisa dabeetana uu caayo macana nafta uu habaaro waayahay oo carabkiisa wixii ka soo baxaayay iyadoo kayr maqsuuda ay soo baxdo dee malaigtuna xadis kala sheegayso oo waxa weeye ina almalaikata tu'aaminuuna calaa ma taquuluun malaigtu waxay idin u aaminsanaysa waxaa leedihiin marka qofka hadduu habaaramo allahuma laa takfir lii uu yidhaahdo malaigtu aamiin bay leedahay allahuma akfir lii hadduu yidhahdana aamiin bay leedahay marka maxaa dhici karta inuu qofkii waxa weeye saacad saacatu lijaaba ah uu isagoo habaaramayo naftiisa habaaraya ay ugu beeganto dabeetana loo aqbalo dabeetana loo aqbalo ayaa waxay dhici kartaa waayahay nucaaskuna waxa waa muqadamatu nawm nucaas waa muqadamatu nawm hurdada waxa weeye muqadamadeedii hordhaceeda weeyaan markaa qofkii xaalka uu waxa weeyaan lulaysan yahay oo aanu cibaadadii si fiican u tukan karaynin oo laga yaabo inuu ducadii habaarkii isku qaldo waa inuu waxba iska seexdaa lakiin xaalka firfircoon yahay wuxuu ku hadlaayo si fiican u fahmaayo qalbigiisu soo jeedo xaalkaa waxa weeyaan ha tukado oo waxa weyan ha cibaadaysto waayahay can caaishata radi allahu canha ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam qaala wuxu uhi idaa nacsa axadukum midkiin hadduu waxa weeyaan luloodo wa huwa yusallii isagoo tukanaaya falyarqud ha seexdo xataa yadhaba canhu ilaa uu ka tago annawm hurdadu uu ka tago fa ina axadakum midkiin idaa sallaa markuu tukado wa huwa naacishun isagoo luloonaaya laa yadri ma garanaayo macnaa wuxuu leeyahay lacalahu yadhabu yastakfiru waxa laga yahay inuu gudagalo inuu markaa ilahay dembi dhaaf weydiisto fa yasubu nafsa dabeetana naftiisa u habaaro oo kelimaadkii waxa weeye nafyigiiyo isbaadkii isdaba mariyo ayaa waxa weeye dhici karta baab fi اlأmri bاlmuxaafaraةi calى sunati وaadaabiha wuxuu baabu yahay amarka la ysamraayo biاlmuxaafarati calى suna in sunaha la ilaaliyo iyo wa aadaabiha sunada aadaabteeda in markaa la ilaaliyo amarka la ysamraayo baabu yahay can abi muslim waqiila abi yaasin salamta bn camr bn akwac abi muslim waxaa laga warinaya waxaa kaloo la yidhi waa abi iyaas kuu doonaba ha noqdo waxa weeye magaciisu waa sanata bn camr bn akwac waa ninkii waxa weeye fardaa ka dheeran jiray aad iyo aad iyo aad ayuu nin u dheereeye ahaa oo fardaha inuu ordka ku gaadho baa dhici jirtay waaye nimankii waxa weeyaan curaniinta la odhan jiray waa ninkii eryaday gaadhay ee soo qabqabtay lagu soo gaadhay isagoo markaa waxa weeyaan intuu ord ku gaadhay qaarna kala hadhay hubkii ka daadiyey waxa weeyaan geelii ka reebay dhib badan buu gaadhsiiyey marka waxaa la ihahdaa ninkii markaa geelaa gaadhay oo niman curaniyiin la odhan jiray intay nebiga u yimaadeen oo islaameen bay markaa daltabiyeysteen madine ku daltabiyeysteen ku xanuunsadeen masaa nebigu ku yihi geela caanihiisa iyo waxa weeya kaadidiisa hadday isku darsadaan waa ku dawoobi lahaayeen markaa geelii sadaqaday u tageen oo meel lagu hayo waa caanihii iyo way isku darsadeen kaadidiisii waa cabbeen waa bogsadeen halkaana waxaa laga qaataa kaadida geelu iyo maxyaa makulu laxmiga inaanay nijaase ahayn geelii iyo adhigii iyo loodii inaanay kaadidoodu nijaase ahayn leanna hadday nijaase yihiin nebigu salata waxba kuma daweeyeen nebigu waxba kuma daweeyeen nimankii markay bogsadeen bay abaalkadareenoo diintiina waa ka baxeen ninkii geela raaci jirayna waa dileen geeliina waa qaadeen geeliina waa qaadeen waa la eryaday salaama ka mid ah raggii eryaday oo gaadhay dabeetana waxay waa la soo qabqabtay dabeetana waxa weeye iyagana saddexdii xumaanaysa saddex la mida oo dhigma yaa lagu sameeyey aljasa min jins alcamal waxa weeyaan in markaa adnimada iyo gacmaha iswadaar loo gooyey in indhaha laga musbaaray in bacad markaa waxa la goglay bacad la waday dabeetana halka ay ku idlaadeen halka ay ku idlaadeen saddex dembi oo waaweyn bay la yimaadeen oo kala daran kufri iyo waxa weeyaan muslima dilay iyo waxa weeyaan geelay markaa muslimiinta la qaaday waa saddex dembi oo waaweyn marka saddexdii saddex u dhigma oo waxa weya addimadii gacmaha talataal loo gooyey waxa weeyaan indhahoo laga musbaaray iyo waxa weeyaan in bacad markaa la dhigay oo waxa weye halkaa deetana ay ku dhigbaxeen hadda dhiigooda lama joojin markii addimadii gacmaha laga gooyey wax dhig joojina lama siinin wax dhig joojina lama siinin sidii bay waxaway kaw ku yidhahdeen marka abaalkoodii ayaa nebigu mariyey sala allahu alay alih wasalam oo waxa weye abaalkoodii la mariyey marka ninkani wuxuu ahaa nin marka aad u dheereeyo fardaha la yidhahdo orodka ayuu ku gaadha ama kaga dheereeyaaba ana rajula akla cinda rasuuli اlahi salى الlaه alيه wasalam salama waxaa laga warinayaa ilahay raaliha ka noqdo ana rajula nin ayaa akala cunay cinda rasuuli اllahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulka ilahi agtiisa bishimaalihi gacantiisa bidix ayuu wax ku cuna faqaala nebigu wuxuu ku yihi salى اllahu alيه wasalam kul biyamiinika midigtaada ku cun qaala wuxuu yihi laa astadiicu ma kari karaayo inaan markaa gacanta midig wax ku cuno kari kari maayo qaala nebigu wuxu ku uhi sala اllah ala sl la stadacta ma kari karin maa manacahu ila alkibiru uma diidin inuu midigta wax ku cuno kibir mooyaane famaa rafacaha ilaa fiihi gacantii uhi kari kari maayo afka mar daba dib ugu kor qaadine gacantii waxay waa qalasho gacantii waa qalasho rawaahu muslim muslim baa xadiiskan saxiix soo wariyey waayahay marka ninkani waxa weeyaan qalad buu ku dhacay isagoo waxa weeyaan midigtiisa u caafimaad qabto ayuu bidixdii wax ku cunay markii la yidhi ka daana wuxuu kari karmay na midigta wax ku cuno dabeetana nebigu waa habaaray wuxuu kaamsaday deetana gacantii midigu lama kari karayaba inay qalasho aanu dib dambe sidii u kari kari waado sidii u kari kari waado ayay waxa weeyaan abaalkiis noqday marka mukhaalafada nebiga sala allah alay slam si cad oo sariixa u khilaafay ayaa waxa weya lagu abaalmariyay in gacantiisii markaa ay qalasho waayahay ninka waxaa la yidhi waxaa la odhan jiray markaa bosrin ibnu ibnu raaci lcayr ibnu raaci lcayr baa la odhan jiray alashaciy waxaa saa sheegay ibnu mandah iyo abu nucaym iyo ibnu makula iyo keyrkoodba inu ninkan markaa magacaa lahaa oo nin saxaabiya u ahaa bay sheegeen oo kuwa iyo keyrkood wax ku tiriyay ninkan inu saxaabiya yahay qaadi ciyaad ayaa wuxu yidhi ninkani munaafiq buu ahaa ninkani munaafiq ayuu ahaa ayuu yidhi oo wuxu uhi ina qawla maa manacahu ila alkibru yadullu calaa anahu kana munaafiqan inuu ninkani munaafiq ahaa ayaa hadalkaa iyo kibirkaa uu yihi waxa weye nabigu kibir baa u diiday inuu munaafiqa bay kutusinaysaa imaamu nawowi baa ku radiyay wuxu yihi laysa bisaxiix warkaas war saxiixa maaha fa ina mujarad alkibri walmukhaalafa laa yaqtadi nifaaqa walkufra bimujarad alkibri inuu qofka ku dhaco ama mukhaalafa nebiga mukhaalafa inuu ku dhaco gaalnimo iyo nifaaqnimo ma keensato lakinna waa macsiyan weeyaan in kaana amru amra iijaabin amarka xadiisku hadduu amru iijaab yahay waxa uu keensan karaa waa un macsi weeyaan laakin waxa weeya kufr iyo nifaaq waxa weeye ninka in lagu sheegaa waa qalad bu inaanu kufriga nifaaqtana kudhicina saxaabi yahayna ayma fara badan ayaa tilmaamay oo jamaca inuu ninkani saxaabi ahaa ibnu manda iyo abu nucaym iyo waxa ibnu makula iyo waay keyrkood bay ka mid yihiin baa waxay ku tiriyeen ninkan inu saxaabi ahaa ee nin munaafiqa iyo nin gaala midna aanu hayn midna aanu hayn laakiin waxa weeyaan maadaama uu shay macsiya ku dhaco sariixa oo nebiga si cad u khilaafay abaalkiisii waxay noqotay in markaa gacantii ay qalasho bay noqotay waxaa ku sugan bay xadiiska laga qaadanayaa jawaasu ducaa calaa man khaalafa alxukma asharciya bilaa cudrin inay banaantay in la habaaro qofkii waxa weeyaan xukun sharciya si cad u khilaafo cudurdaar la-aanteed cudurdaar la-aanteed xadiiska rasuulka iyo sunada rasulka si toosa u khilaafa in la habaaro inuu mutaysto ayaa waxa weeyaan xadiiska laga fahmaya waa kaa nebigu habaray sal alla alay wasalam waxaa kaloo ku sugan alamru bilmacruf wannahyi can lmunkar fi kuli xaalin xataa fi xaali akli waxa weeyaan in qofka alamru bilmacruf wannahyi can lmunkar qof marba ku dhaco oo ku taagnaado oo xaalka wax la cunayo iyo xaalka wax la cabayo xaal kasta waxa weeyan qofka inuu alamru bilmacruf wannahyi can lmunkar lala daba socdo oo waxa weeya munkarka uu samaynaya la nahiyo wanaagga uu markaa ka tegayana la amro inay tahay mid markaa iyadana mashruuca waxaa kaloo ku sugan istixbaabka ay mustaxab tahay aadaabu alakli washurbi in dadka la baro aadaabu alakli washurbi in dadka la baro iyadana waa laga qaadanayaa xukunka in waxa weya gacanta midig wax lagu cunaa ma xukun waajibaba mise waa sunne imaamu nawowi wuxuu maraa inu markaa sunno tahay midigta wax lagu cunaa biixiga lagu cunaa karaha ay tahay lakin qawlkiisa waxa le waa qowl markaa daciifa oo laga xoog badan yahay oo amarku wuxuu keensadaa wujuub buu keensadaa nebiguna sala allah alay slam waa amray nahyi sariixna waa kusoo arooray oo waxa weye nebigu sala allah alay slam fi saxiix muslim ku taala waxa uu tilmaamaya midkiin yaanu ku cunin markaa waxa weeyaan bidixdiisa bidixdiisa yaanu ku cunin fa ina shayطaana yaakulu bishimaalihi wa yashrabu bishimaalihi shayطaanka ayaa bidixdiisa wax ku cuna oo waxa wax ku caba marka amarkii oo xadiid kala duwan kusoo arooray in markaa midigta wax lagu cuna wax lagu cabo nahyigii si cad ugu soo arooray inaan bidixda waxna lagu cunin waxna lagu cabin mushaabahada waxa weeyaan ay tahay shaydaankiio la shabahayo amar habaarka nebigu sala allah alay slam uu habaaray ninkii markaa ictiraaday walow ay leeyihin iyagu ictiraadka ninkan lagu habaaro bimujarad inu ku cuni waayo laguma habaarine ictiraadka nebiga uu ictiraaday baa lagu habaar bay leyihin qolada le waa sunne in wax lagu cuno waxa weeyaan gacanta midig wax lagu cuna waa sunne iyagu saasay leeyihin lakiin intaa marka la isu geeyo waxa weeyaan waxay keensanaysaa inu markaa waajib yahay in gacanta midig wax lagu cuno oo wax lagu cabo xaalka markaad cunto kala cunayso dadka dhalinyar badan waxay sameeyaan xaalkaay cuntadii cunayaan sharaabkiina cabayaan ayaa waxay sameeyaan midigtiina waxbay ku cunaan bidixdiina waxbay ku cabaan dee farqi uma dhexeeyo cuntadii iyo cabitaankii xadiis baa wada sheegay xadiis baa wada sheegay marka maxaad ukala farqino midigtana waxay ku cuni bidixna ugu cabi waxa weeyaan labadaba cunitaanka iyo cabitaanka mid walba waxa iskale markaa midigta xaalad kastoo la joogo xaalka haddee mid qur-aanay kugu filan dee labada markaa isku geyn kartaa hargugaal caana baa lagu yihi ba gacan quraan qaban karayn maxaad yeeli markaa dee labadaba ku cab lama diidin labadoo san in lagu cabo laakiin xaalka gacan quri ku filan tahay waxa weeya waa inaad midigta waxa weye cunitaan iyo cabitaanba waa inaad midigta waxa weyan u isticmaashaa oo bidixda aan addu isticmaal waayo bidixdu waxyaaba kale ku shuq leedahay istijadii iyo waxyaabaha lamidka ah waxyaabaha mustaqdarka ah ayay bidixdu ku shuq leedahay waxyaabaha markaa makramada iyo sharafta ahna midigta iskale sidoo kale waxyabaha yana adilla kuso aroortay waxaa ka mid ah in waxaway midigta wax lagu qaato midigta wax lagu bixiyo bidixda in wax lagu qaato wax lagu bixiyaana waxay culamada ku tegeen karaha makruuhaat inay ka mid tahay oo karaaha tahay marka haddaad qofka qalin u dhiibayso waxa weeyaan sidan fiicani waa inaad midigta ugu dhiigto oo kaga qaadato haddaad bidixda kaga qaadato waxa weeye dembi kuma dhicin laakin de waxa weeye shay markaa karaaha ah oo laga fiican yahay ayaad waxa weeyaan ayaad ku dhaca marka cunitaanka cabitaanka waxbixinta waxqaadashada salaanta waxyaabaha makramada ama sharafta dhammaan midigta ayaa iska leh bidixduna waxyaabaha markaa laga fiican yahay ee la karaahiyeysto bay bidixduna waxay ku shuqleeda an jaabirin radi allahu canhu xadiiska kuxiga jaabir bn cabdillaahi waxaa laga warinaya ilahi raallia ka noqdo qaala wuxuu yihi ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam amara wuxuu amray bilacqi asaabici faraha in la muudsado iyo wasafxati xeedhada marka waa la cunaayo in farihii waxa weyan laga leefo iyo xeedhadiin markaa laga leefo ama laga murdiyo wa qaala wuxuu yidhi inakum idinku laa tadruuna ma garanaysaan fi ayi fi ayiha albaraka fi ayi طacaamikum albaraka fi ayiha albaraka manaa fi ayi طacaamikum albaraka waxa weeye dacaamkiina halkay barakadu kaga sugan tahay ma garanaysaan marka waa inaa farihii waa laga ya barakada ina raacday waxaa ka laga yaba six nin ay ku hadhay waxa laga ya kii calooshta ina kamid noqotay marka kulli jamciya waayo oo waxaa ka tagtaan yaanay jirin rawahu muslim wa fi riwaayati lahu riwaayo kaloo muslim usugnaatayna waxay sheegaysay idaa waqacat luqmatu axadikum hadday dhacdo midkiin hurmadiisu falyakuda ha qaato falyumda haka suuliyo maa kaana biha wixii ku sugnaaday hurmadaa dhacday oo min adan markaa ahaaday dhib ahaatay dhib ahaatay waxa weeyaan hurmadaa gaadhay haka biyo oo dabeetana ha cuno walyakula hadan ha cuno walaa yadaca lishayطaan yaan uga tegin shaydaanka cuntadaa ka dhacday shaydaanka yaan uga tegin ha qaado walaa yamsax biyadihi bilmindiili xataa laciqa asaabicahu walaa yamsax yuusan ku masixin yadahu gacantiisa bilmindiili tuwaalka yuu ku masixin xataa yalcaqa asaabicahu ilaa iyo uu ka leefo farihiisa wixii cunta ee saarnaa fa inahu laa yadri ma garanaayo fii ayi طacaamihi cuntadiisa keebay albarakatu barakada ku sugnaato cuntadiisa halkay barakadii la socoto ma garanaye faraha ka leefo oo ilaa iyo ka leefo si fiican uga muudsado yaanu waxa weeyaan farihii markaa mindiilka marinama tuwaalka oo aanu maydhina wa fii riwaayati lahu riwaayo kaloo muslim warinayan waxay sheegaysaa ina shayطaana shayطaanku yaxduruu yaxduruu soo xaadiraa axadakum midkiin ayuu la soo xaadiraa cinda kuli shayin shay kasta agtiisa oo min sha'ni xaalkiisa o dhan ahaaday xataa yaxduraw ilaa uu soo xaadiro cinda طacaamihi cuntadiisa agteeda faidaa saqadat hadday ka dhacdo min axadikum midkiin alluqmatu hurm ay ka dhacdo falyumdi haka biyo maa kaana biha wixii ku sugnaaday min adaa dhibaato ahaaday falyakulha deetan ha cuno walaa yadaca lishayطaan shaydaanka yaan uga tegin shaydaanka yuusan uga tegin xadiiskan wuxuu noo tilmaamayaa in markaynu cuntada cunayno cuntadii wax la tuuro aanay yeelanin cuntadii wax la tuuro aanay yeelanin oo farihii laga muudsado oo xeedhadii waxa weye laga murdiyo oo waxa weeyaan midii dhacday inta lasoo qaado wixii dhibee gaadhay laga maydho ama laga markaa biiyo dabeetana la cuno inaan shaydaanka waxba la siinin shaydaanka inaan waxba la siinin shaydaanku waa soo xaadiraa oo qofka xaalaadkiisa o dhan uula soo xaadiraa haddii wax la cunaayo haddii wax la cabayo mid walba isaga waa goobjoog haddii waxa weye hurma ay dhacda waa qaadanayaa haddii aan bisinka lagu xusinay siday xadis kale sheegayso dhinacuu kala cunaya waxaa haddi sheegaysaa midkiin markuu gurigiisa soo galo haddaanu bismillah odhanin shaydaanku waa soo gala isaguna marka cuntada lasoo dhigo haddaanu bismillah odhanin waxa weeyaan wuu la cunaa asxaabtiisana waa u yeedhaa wuxuu dhaha adraktum alcashaaa walmabiit gurigii markuu soo gala bismillah muu odhanin cuntadii markii soo loo dhigana bismillah muu odhanin shaydaanku waa isugu yeedhanaya halkaa wuxuuna odhanaya waxaa soo haleesheen cunto iyo hoyaatin labadaba meela u hetaana waa hesheen caawa meel aad wax ka cuntaana waa heshay laakiin haddii waxa weeyaan qofku mar guriga soo galo bismillah uu yidhaahdo cuntada marka loo soo dhigo bismillah uu yidhaahdo waa u yeedha asxaabta wuxu yidhaha laa casha'a lakum walaa mabiita war wax casho ah iyo wax marka hoyaatina midna ma haysataa waa ka kacaan markaa meesha meesha waa ka kacaa hurmadii dhacday kadalika haddii waxa weeyaan qofkii aanay hurmadina dee hurma markaa aad u wasaladoodo aanu maydhi karayn aanay ahayn waa inuu soo qaadaa oo waxa weeyaan wixii dhibe gaadhay ka biiyaa dabeetana waxa weeyaan markaa uu cunaa ama waxa weeyaan ciddii kale ee markaa cuni karaysa uu siiya oo shaydaanka wax loo tuura aanay jirin yar yan badan toona shaydaanku waa cadow waa cadowga ilahi ina shayطaana lakum caduwun fatakhiduuhu caduwa marka cadowgaaga inaad wax siiso haddaad ninkii cadowga ku ahaay subtay inaad rasaasta udhiibtay iyo hubka maxay noqonaysaa de waxaa laga ohanaya waa kana waa axmaq ba laga onaya nacas baa laga ohanaya ninkii waxa hubkii lagu dili lahaa ayuu bixiyey de waxa weeya shaydaanku waxa weeya waa cadowgii koobaad marka wax isku siinin meel u hoydan ha siinin allah xataa waxaa soo gaadhay inuu waxa weeyaan ilaa iyo xataa waxa weya qofku markuu helgsa u tegaayo haddii aanu waxa weya bisinka u qabanin inuu shaydaanku la wadaago inuu shaydaanku inuu waxa weya la wadaago iyadana xadisa ku saaro marka ninkaasu waa cadowga koobaad ee waxa weeye sidii la ysaga celin lahaa ha lagu dadaalo waxaa dhici karta in la yidhaahdo raashinkan haddii la yidhahdo faraana hala muudsado dherigina sixligina hala murdiyo ama xeedhadii hala murdiyo miyaan waxa weeyaan meesha wax kasoo baxaynin oo dee xeedhada in wax lagu hambeeyo miyaanay markaa meesha ku jirin de waxa weeyaan inaad adigu wada muudsataa laasim maaha weesha waxa maqsuudka waxa weeya inaan waxa weya raashinkii wax kamida la tuurinu ama adigu ka murdi ama xaafaddii halagaga murdiyo ama carruurta u dir ama dariiqaa doonta mari lakiin maqsuudku waa maxay cunto waxa weeya shaydaanka loo qubaa inaanay jirin cunto shaydaanka loo qubaa inaanay jirin ayaa waxay maqsuudku yahay waaya markaa shaydaanka yaa la xoojinin ee waxa weye hala gaajaysiiyo hala gaajaysiiyo hala xoojinin shaydaanka وعن جابر رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك أمر وحو أمري بلعق الأصابع فرها إن لم متصده وصفحته حيرده فحيرده مسجد لدي وإن لم رديون وقال وحري إنكم إنكم لا تدرون ما قرن في أيها البركة عمتضح حقيبي بركتك كجرتا ما تسيحني كوها دبي لا سعطاه ما تفراها كوها دبي لا سعطاه ما تيقى عمتان علوشة تكتبي لا سعطاه بركتنا ومقصودة وإن لها لا بركتي مركا ولد بركتي رئيسة كل ده waayo rawa muslim wa fii riwaayati lahu idaa waqacat markay dhacdo luqmatu axadikum midkiinu hulmadiisu markay dhacdo falyakuda ha qaado falyumdi ha ka biiyo maa kaana biha wixii ku sugnay min adan dhibaato ahaaday marka naftii lafkeeda in la dhibo lama ogola oo hormadii dhacdado qarigeedii iyo khashinkeeda inaad cunto dee laguma ogola naftii dhibi maysid lakin waanad ka biisaa wixii markaa dhibi gaadhay haddaanay dhibti ka ba'aynin markaa macnuhu wuxuu keensanaya in markaa dee la iska tuuro wixii dhibi gaadhay haddaanay ka ba'aynin ila ha ka biya baa la yidhi haddaysan ka ba'aynin maxaa maqsuudku noqonaya ma iska cunbaa de mada wixii aan markaa dhibtigi iyo waa wixii gaadhay aanay ka ba'aynin markaa dee waad iska tuuraysaa las waxa weya lasim wax isaga tuurto markaa waayahay falyakuda ha qaado oo falyumdi ha ka biiyo maa kaana biha wixii ahaado min adan dhib ahaaday walyakula ha cuno walaa yadaca lishaytaan shaydaanka yaan uga tegi walaa yamsax yuusan masixin biyaddahu gacantiisa yaddahu gacantiisa bilmindiili waxa weeye tuwaal yaanu ku masixin xataa yalcaqa asaabicahu ilaa uu farihiisa muudsado fa inahu laa yadri ma garanaayo fii ayi tacaamihi cuntadiisa keebay albarakatu barakadu ahaato wa fii riwaayati law ina shayطaana shayطaanku yaxdiruhu soo xaadira axadakum midkiin cinda kuli shayin shay kasta agtiisa shaydaanku hala soo xaadira oo min shani ahaaday waayo guriga gelitaankiisii iyo cabitaankiisii iyo cunitaankiisii iyo waxa weeyaan tegitaanka ehelkiisii kullu dalika waa soo gudagelay min shani bay ka mid yihiin xataa yaxdurahu ilaa uu soo xaadiray cinda طcaamihi cuntadiisa agtiisa faidaa saqarat markay dhacdo min axadikum midkay ka dhacdo alluqmatu hurmay ka dhacdo falyumdi ha ka biiyo maa kaana biha wixii ku sugnaaday min adan dhib ahaaday falyakula ha cuno walaa yadaca lishayطaan shaydaanka yaan uga tegin baabu biru lwaalidayn wa silat larxaam baab wuxuu yahay biru lwaalidayni labada waalid samafalkooda wa silat اlarxaami iyo qaraabooyinka xidhiidhintooda qaraabooyinka xidhiidhintooda ayuu baabu yahay can abi hurayrata radi allahu canhu qaala jaءa rajulu ilى rasuuli اllahi salى allahu alيyه wasalam abu hurayra waxaa laga warinaya raalliha ka noqdo qaala abu hurayra wuxuu yihi jaءa rajulu nin baa yimi ilىa rasuuli اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ayuu u yimi faqaala wuxu uhi ya rasuula allah rasuulka ilaahow man xaqu nnaasi bixusni saxaabatii yaa dadka ugu xaq badan suxo wanaaggayga iyo la noolaanshayga wanaagsan yaa dadka ugu markaa xaqnimo badan macnaha dadka aan qofkaan wanaag kula noolaado oo waxa weeye wanaag kula dhaqmo yaa ugu habboon oo ugu awleysan qaala ummuka nebi wuxu ku uhi hooyadaa qaala uma man yaa ku xiga qaala ummuka hooyadaa qaala uma man qaala ummuka hooyadaa qaala uma man qaala abuuka muttafaqun calayhi hooyadii iyo aabbihii saddex jeer markii hooyadii la sheegay baa manafraadkii waxaweyan aabihii la sheegay markaa salaasatu arbaca waxa weeyaan xaqii xuquuqdii marka loo qaybiyay afar meelood waxa weyan hooyadii saddex bay yeelanaysaa aabihiina hal mid ayuu markaa yeelanaya hal mid ayuu markaa yeelanaya muttafaqun calayhi wey wa fii riwaayati ya rasuul allah rasuulkii allow man axaqu nnaasi bixusni suxba nin baa ku yihi rasuulka ilaahay waxa weeye dadka yaa ugu markaa xaqnimo badan suxbadayda iyo samafalkayga yaa ugu xaqnimo badan qaala umuka uma umuka uma umuka uma abaaka uma adnaaka adnaaka waxa weeyaan hooyada hooyada hooyada marafraadki muxuu yihi uma abaaka dabeetana aabbaha uma adnaaka adnaaka dabeetana ka kusiixiga ka kusiixiga macnaha qaraabada waxay kugu sii kala xaq leedahay siday kuugu sii kala dhowdahay bay kugu sii kala xaq leedahay waa yahay wuxuu yihi wsaxaabatu bimacnaa suxba weeyaan halkii hore bixusni saxaabati bimacnaa waxa weeyaan bixusni suxbati weeyaan suxbada waxa weeye wanaageeda weeyaan wa qawluhu uma abaaka haakada huwa mansuubun bficlin maxduufin sidaasuu markaa ku yimi isagoo mansuub ah oo ficil markaa la xatay lagu nasbiyey ay uma bira abaaka intaa kadib marka hooyadii la sheegay waxa ku xiga samafalka aabbaha u samafasho oo abaaka waxaa nasbiyey ayaa biri loo soo qadaraya wa fii riwaayati uma abuuka waa dhawaadixun marka abuuka la yidhahdo marfuucay noqotana dee ummadii ba marfuuc bay ahaydoo marfuucaadka hore ma iskaga cadsantahay weeyaan jumlada abaaka ah ayaa markaa in ficil loo qadaro waxayn u baahatay ninka saxaabiga ee nebiga u yimi sala allahu alay wasalam waxay yidhahdeen waxa la odhan jiray mucaawiyata ibnu xayda mucaawiyata ibnu xayda ninka nebiga sala allah alay slam su-aasha weydiinayey ayaa waxa weeyaan loo odhan jiray markaa muxuu inoo tilmaamay in hooyadii iyo aabbihii isagoo mid kastaaba ku dhalay mid kastaaba xaq leeyahay inay kale xaq wan yihiin oo hooyadu saddex jeer xaq wan tahay waxayna culimmadu tilmaameen waxay hooyadu saddex xaq u yeelatay dheeraadka ah ama saddex jeer ay u weynaatay saddex shay oo aanu aabbuhu midna shuqul ku lahayn bay hooyadu la gaartaa oo marka koowaade hooyadu markay ilmaha qaado waxay waa ku xanuunsataa waa ay ku xanuunsataa waa marka labaade waxa weeyaan dee sagaal bilood bay caloosha ku sidaa oo marka saddexaade waxa weeyaan wilaadadii markay umulaysay waa ku dhibtoortay waa mar afraade waxaa markaa weliba jira naaskeedii ayuu jaqaa waxa weya xawleyn kaamileyn liman araada yutuma radaaca waxaa laga yaabaa inay markaa muddada sagaalka bilooda iyo qaaditaanka isku mid qoreed kaga dhigaan qaarkoodna mid qoreed kaga dhigaan saddexda xaq markaa halkaa kasoo saaraan in waxa weya qaaritaankii ilaa iyo maalinta ilmaha uurkiisa qaaday ilaa iyo maalinta mugshay waxaa laga yaabaa inaanay xanuun iyo culays inaanay waxay ka madhnayn oo intuba ay jiraan haddaan xanuun jirinna culays jiro mar labaadkiina markay umulaysay waxa weeyaan xanuun iyo darbad ayay wilaadaduna leedahay wilaadaduna ay leedahay mar saddexaadkii naaskii bay shaksiisay oo waxa weeyaan laga yaaba xawleyn kaamileyn ay shaksinaysay saddexdaa arrin midna aaba shuqul kuma laha midna aba wax kuma soo gaadhaan saddexdaa waxa weeyaan khaasiyo mid walba hooyada ayaa iskale oo dhibtaa waxay u gaar tahay saddexdaa aabbaha midna wax dhibi kama soo gaadho marka sidaa darteed baa in saddex jeer iyada xaggeeda loo hormariyo ay waxa weeyaan u timi xaqa hooyada saddex jeer la hormariyo waxyaabaha markaa ku dhismaayana waxaa ka mid ah in haddii qofkii waxa weeyaan inuu hooyadii iyo aabihii labadaba nafaqeeyo ay waajib tahay hase ahaatee aanu nafaqo labadaba ku filan haynin keebuu hormarinaya hooyadii ba hormarinaya oo waalidka weladka waxa weeyaan haddii midkood baahan yahay kii kalena u waxaysto waajibku waxu noqon inu nafaqeeyo asbaabihii iyo shuruuddii loo dhigay markay timaado marka haddii hooyo iyo aabbo labadii midna aan waxba haysanin adigina aad waxaysato nafqayn karayso waxa weye waajibkan labadii nafqaysaa haddaad labadiiba nafqayn kari weydo yamaada la qadimaya la hormarinaya de waxaa la qadimaya hooyadii hooyadii ayaa la qadimaya waxtarkeeda iyo waxa weye nafaqadeeda iyo biilkeeda bixinteeda biilka hooyada biilka abaa waxa la qadimaya kii hooyada oo la hormarinaya waxaa la mid oo kale waxa weeye hadday labadiiba ku amraan laba arrin oo kala duwan ayay ku amreen oo isku dida oon la jamcin karaynin aaba wax ku uhi kalinkaa ka baxo soo qabo hawsha noocaya noocaya noocaas hooyana waxu tii kalinkaa ka baxo hawsha noocaya noocaas soo qabo hal aan hadda ila sogaa labaduba mana jamcin kartid oo isma keeni kartid maxay imanaysaa dee in hooyadii la hormariyo in hooyadii la hormariyo oo xaqii hooyada waxa weeye la hormariyo ila xaggeeda ka weyn xagga aabaa haddaad jabcin karayso o isu keeni karaysa alxamdulilah haddaad jabcin kari weydo waxa weyan hooyadii ayaa waxa weye la hormarinayaa waayo xaqii hooyadu waa ka weyay xaqii aabbaha intaasoo shay la gaartay darteed waayahay aan marku celino wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu jaa rajulu nin baa yimi ilaa rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahi buu u yimi faqala ya rasuula allah rasuulka ilah man axaqu naasi bixusni saxaabatii rasuulka ilaahw yaa ugu xaq badan waxa weeye suxbadayda wanaajinteeda iyo na noolaanshayga wanaajintiisa yaa ugu xaq badan qaala umuka hooyada qaala uma man qaala umuka qaala uma man qaala umuka qaala uma man qaala abuuka muttafaqu calayh marka bacdi culamada ka mid marka saddex meelood laga dhigo xuquuqda hooyaduna laba le aabahuna mid buu leeyahay waa jiraan bacdi yidhi may afar meelood marka laga dhigo hooyaduna saddex leedahay aabahuna mid leeyahay iyaguna waa jiraan xadiiskana wuxuu waafaqsan yahay qolada tidhi marka saddex afar meelood marka laga dhigo bay hooyaduna saddex xaq leedahay aabuhuna hal xaq leeyahay saddexdaa shay ay la gaar tahay darteed waayo wa fii riwaayati rasul lah rasulka ila man xaqu nnaasi bixusni suxba rasuulka ilah dadka yaa ugu xaq badan suxbadayda wanaajinteeda qaala wuxuhi umuka uma umuka uma umuka uma abaaka uma adnaaka adnaaka halkaana waxaa ku sugan qaraabooyinkii kale si ay u kala dhow yihiin ayaa waxay xaalkeeda siman yihiin xagga baahida laga siman yahay waxaa loo kala hormarinayaa siay u kala dhow yihiin siay u kala dhow yihiin baa loo kala hormarinayaa ama hadday kala baahi badan yihiin de waa dhici karta in la yahado hadda kanaa baahi badan oo labada kii dhawaa hadduu lalan yahay oo kii ka durugsana ka baahi badan yahay dee in baahida gaarka kaa ku badan loo eego waa mumkin lakiin xaalkay siman yihiin waxaa la qadimayaa oo la hormarinaya kii dhawaa sidaas darteed ba waxa weeye xataa sadaqadii nebigu sala la ala slam u tilmaamay sadaqada markaa waxa weeya la siiyo qof markaa baciida aan qaraabada ka mid ahayna waa sadaqa uun sadaqada la siiyo qof markaa qariib oo dhowna waa sadaqo iyo silo labadaba laba ajar bay leedahay ajarkii sadaqanimo iyo ajarkii silonimo iyo qaraabo xidhiidhin ayay labadaba keensanaysaa waayay wuxu wasaxaabatu saxaabaduna bimacnaa suxba weeye wa qawluhu uma abaaka haakada huwa masuum ficlin maxduufin ay uma bira abaaka biriga iyo samafalka aabbaha ayaa waxa weeyaan markaa lagu xijinaya wa fii riwaayati uma abu uma abuuka wahada waadixun marka abuuka la yihahdana iyada waa iska macruuf oo waxa weeye marfuucaad isku cadfan ayim bay noqonaysaa wa can abi ayub khalid ibn sad alansaari radi allahu canhu ana rajula abi ayub waxaa laga warinayaa magaciisuna ya khaalid ibnu sayd alansaari radia allahu canhu raaliha ka noqdo ana rajula nin ayaa qaala yihi ya rasuul allah rasuulka ilahdow akbirnii bicamali waxaad ii sheegtaa oo iga warantaa camal yudkhilnii janna jannaday gelinaaya wa yubaacidunii min annaari naartana iga fogeynaya faqaala nabiyu nebigu wuxu uhi sala allahu alayh ali wasalam tacbud allaha ilaahay baad caabudaysaa walaa tushrikuu bihi shay-an cidna markaa cibaadada la wadaajin maysid cibaadada ilaahay cid aad la wadaajinaysaa ma jirto wa tuqiimu salaa salaadda ayaad oogeysaa sidii lagu amray ayaad utukanaysaa wa tu'tiya zakaa sakada ayaad bixinaysaa wa tasilu raxim qaraabadana waad xidhiidhinaysaa muttafaqun calayhi weeya marka hadda wuxuu baabka ugu jirtaa wa tasilu raxim qaraabadana inaad xidhiidhiso axaadiista qaar waxay tilmaamaysaa qofka doonaya in waxa weeyaan cumrigiisa loo barakeeyo oo farac iyo nasal nasli ama farac laga reebo falyasir raximahu oo xataa waliba risqa loo waasiciyo qofkii doonaya in waxa weeyaan cimrigiisa loo barakeeyo risqiisa loo waasiciyo waxa weeyaan faran farac uu ka hadho bimacnaa uu tarmo waxaaya falyasir raximahu ha xidhiidhiyo qaraabadiisa ha xidhiidhiyo qaraabadiisa marka qaraabada in la xidhiidhiyaa waa shay waajiba weeya guud ahaan in qaraabada la xidhiidhiyo ha kala dhawaadaan waana shay aad iyo aad iyo aad xadiistu ay markaa inoo amartay ayna gaadhay inay waxay xadiis sheegayso markii ilaahay subxana wa taala khalqiga abuuray ayaa qaraabadii ayaa waxa weeye carshiga raxmaanka ayay qabsatay markaasaa ilaahay subxana wa taala ku yidhi meelay kugu fillayn an asila man man man wasalaka wa aqdaca man qatacaka aw kama qaala sal alla alay slam inuu ilaahay ku yidhi qaraabooy miyaanay kugu fillayn inaan kii ku gooyo gooyo kii ku xidhiidhiyana xidhiidhiyo itibalaha ah ay ugu filanta marka qofka qaraabogoyska ahi in ilaahay gooyo ayuu mutacarid u yahay qofka qaraabada xidhiidhiyaana ilahay xidhiidhiyo ayuu isaguna waxa weeyaan kasbaday oo waxa weya shaqaystay idan qaraabada waxa weya in la xidhiidhiyo waa shay guud ahaan waxaa waajiba weeya xidhiidhintana waxay noqonaysaa waxa weeye darajo kuna ma wada aha ee way kala duwan tahay mid baa xidhiidhiisu noqonaysa in wax la siiyo oo isagoo baahi ay haysaa mid bay xidhiidhintu noqonaysaa in lasoo booqdo mid bay xidhiidhintu noqonaysaa in waxa weeyaan xaalku ama xanuunsanaya ama wax kas yihiin waxa weeyaan lala taliyo ama waxa weeyaan irshaadaad la siiyo marka dadka sidaa loo xidhiidhinayaan isku wada mid maaha isku wada mid maaha xataa culamadu sheegayaan haddii aanad waxa u tegi karaynin inaad xataa waxaa telefonka kala hadasho oo iska warraba tidhaahdo xaalkooda weydiisaa inay tahay xidhiidhin inay tahay xidhiidhin calaamata ibn cuthaymiin baa cidda saa dhabaysana ka mid ah in waxa weeye qofka haalka aanu markaa la aanu utegi karaynin ama aanay ufudayn u tago ama ha u fududaatay hadduu la xidhiidho oo telefonka ka weydiiyo xaalkooda ka waraysto inuu xidhiidhiyo oo waasil uu yahay dadkuna waxay u qaybsadeen baabka waasil iyo qaadic iyo bayna beyn mid qaadic oo qaraabogoysa oo xuquuqdii lagu lahaa qarbada kulaad markaa ilaaway mid waasila oo xidhiidhiya oo waxa weeyaan haddii ilahay ka dhigaayo xaqii lagasoo lagu lahaa ka soo baxay iyo mid lahe mukaafi oo labada udhexeeya oo waxa weyaan ciddii xidhiidhisana wuu xidhiidhiyey ciddii goystana wuu gooyey kii qadar xidhiidhiyay qadarkii ilagu buu xidhiidhiyey kii aan xidhiidhimana maba xidhiidhinin kaa waxa lehe mukaafi ka saddexda ammaanan ee fadliga lina waa kee waa ka waasilka ah xitaa ciddii goysay iyo ciddii xidhiidhsay isagu xidhiidhinaya ciddii goysay iyo ciddii xidhiidhisayba isagu xidhiidhinaya haddii lagu gooyo qaraabadaada ay kugu xumaatee ku goyso adigu ha goynin ajarkaaga waa kuu soconaya iyagana waxa weeye dembigii ay ku gooyeen iyagu korkooda ahaa iyaga iyagu korkooda aad iyo aad bay xadiistu baabka inoogu boorisay ilaa xad waxa weeyaan marka aad iyo aad loogu fiirsado weeya baabu taxriimi alcuquuqi wa qadiicati raxim wuxuu baabu yahay xaaraannimada ee xaaraanta cuquuq in la gooyo marka waxa weeyaan insha allah waqti baa naga dhacay darsiga dabayna biidn illahi tacala halkaa kasi qaadi doona wallahu aclam subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayka sala allahuma cala nabiyina mxamedi wcala alihi wasaxbi waslem